maxamed daahir aad baad u mahadsan tahay ku dhowaad saddex boqol oo ruux ayaa shuhada iyo dhaawacyo ku noqday duqima saacadii tegay maanta ka dhacay qidaa khaza duqima kalacayna ayay ciidamada yuhuudu ka geysteen magaalooyinka marinka godoonsan ee khaza waxaana ku sheeday duuqimahaas dadaadu fara badan oo shacab rayd ah kuwaasoo u badan dumar caruur iyo waayelaan waxba galabsan warbaahinta ayaana waxay soo warinaysaa in duuqimo ka dhacay magaalada khanyunis oo keliya ay ku shahiideen labaatan ruux oo shacab rayd ah kuwa kalena ay ku dhaawacmeen meelaha ay sidoo kale duqimuu ka dhaceen waxaa ka mid ah afar madaraso ay ku hooyanayeen dad barakacyaal ah waxaana ku sheeday duqiimaha madaaristaasi ka dhacay in ka badan toddobaatan ruux oo shacab ah shir jaraa'id oo uu qabtay agaasimaha warfaafinta ee qidaaca khaza ayaana waxauu ku sheegay in labadii maalmood ee lasoo dhaafay duqimo ka dhacay qidaaca khaza ay ku shahiideen dad ka badan boqol ruux guud ahaan dadka ku sheeday duqiimaha saacadii tagay maanta ka dhacay qidaaca khaza ayaana gaaraya ilaa konton iyo saddex ruux oo shacab rayd ah halkii ay dhawci kala duwan soo gaareen laba boqol iyo saddex ruux oo kale ergeyga qarmada midooba u qaabilsan dalka suuriya ayaa booqasho ku tegay dalkaasi kadib markii xilka laga tuuray bashaar al asaad taliska guud ee maamulka siyaasadeed ee dalka suuriya ayaa shaaca ka qaaday in taliyaha guud ee maamulka cusub ee suuriya abu moxamed al jawlaani uu magaalada dimashiki caasimada dalka suuriya kulmo kula yeeshay ergeyga qarmada midooba u qaabilsan suuriya uu gaaray caasimada dalkaasi booqashadan oo heybtiisii ugu horeysay waddanka ku yimaado tanii markii dalka laga xoreeyey nidaamka bashaar al asaad ayaana waxay ka wada hadleen arrimo dhowra oo ku saabsan xaaladda waddanka uu galay al-jawlaani ayaana wuxuu qaramada midoobe u sheegay in maamulka saanada yuhuuda laga doonayay inuu joojiyo duqiimaha ay geysanayaan islamarkaanay ka baxaan gooba ay gudaha u soo galeen ee ka mid ah dhulka suuriya diyaaradaha maraykanka iyo britain ayaa duqime ka fuliyey dalka yemen warbaahinta xidhiir kale leh kooxaha xuutiyiinta ee yemen ayaa sheegtay in duqimo cusub ay diyaaradaha maraykanka iyo britain ka geysteen gobolka xudaydah ee ku dhirarsan badacas oo dhacda galbeedka yemen t v gaalmasiida ee taabacsan xuutiyiinta ayaana sheegay in weerar xagga cirka oo ay ka dambeeyeen maraykanka iyo britain lala beegsaday degmada taxiita ee gobolka al xudaydah telefishin kuma bixin faahfaahin dheeriya oo ku saabsan natiijada duqaynta iyadoona aysan jirin wax hadal oo ka soo baxay washington iyo london oo arrinkaani la xidhiidha duqintan ayaana timid kadib markii ay joogsadeen duqiimaha maraykanka iyo britain ay ka wadan yemen tan iyo siddeed iyo labaatankii bishii nofembar dowladda algeria ayaa qarka u saaran afgambiki kaga imaada dhanka dowladda faransiiska wararkii naga soo gaaraya dalka algeria ayaa ku waramaya in xukuumadda baris ay ku howlan tahay afgambi ee talada dalka kaga tuurto xukuumaddaysa talada dalka algeria sirdoonka dowladda faransiiska ayaa lagu waramayaa inuu wada faragelin uu ku sameynayo xukuumadda iyagoona abaabulayo kooxa mucaaradda xiisadan ayaana lagu waramayaa inay kasoo bilaabatay damaca dowladda morocco ay ka leedahay dhulka lagu murunsanaya ee saxaraa galbeedka afrika arrintaas ay xukuumadda algeria si adag uga soo horjeesatay wararka ayaana sheegaya in arrintaas ay kasoo bilaabatay damaca baris ee ku aadan inay burburso xukuumadda algeria ee dhowaan lasoo dhisay dowladda algeria oo arrintani ka wareeshay ayaan lagu waramayaa in safiirka dowladda faransiiska ee dalkaasi u dhiibtay dhambaal degnin ah oo dalkiisa ku socdo xukuumadda morocco dhankeedana weli maysan ka hadlin arrintaani ugu dambayntii taiwan ayaa heshay qaar ka mid ah kaalmadii militari ee maraykanka taasoo horey loogu ballan qaaday xukuumadda washington ayaa waxay dhowaan jasiiradda taiwan ku wareejisay ilaa soddon iyo sideed taangi oo ah kuwa dagaalka loona yaqaana abramis wasaaradda dagaalka ee jasiiradda taiwan ayaa sidoo kale ka dhawaajisay in laba boqol oo taangi nooca loo yaqaana m one iyo m two ay ka gadoontay dowladda maraykanka waxayna sheegtay inay ka mid yihiin gawaaridan taangiyada ah qalabkii militari ee xukuumadda washington u ballanqaaday taiwan sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii jasiiradda taiwan oo dowladda shiinaha sheegata la-aashiyeeda ayay waxay muddooyinkii lasoo dhaafay waday olole ay ku xoojinayso awooddeeda iyadoona garab buuxa ka helaysa dowladda maraykanka iyo xulafadeeda wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa